halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sarriyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sarriyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye udnogu saaciiday sharxin sifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa daraasaadkan aynu ka soo xiganayno kitaabka quduuska ah oo aynu ugu magac darnay dhexmarka kitaabka quduuska ah waa barnaamij aad ku baranaysaan kutubta baibalka uu ka kooban yahay haddii ay ahaan lahaayeen kuwii ahdigii hore iyo kuwa ahdiga cusub waxaannu caawa hore idinku sii wadi doonnaa warqaddii labaad ee rasuul butros waxaanan idin dulmarnay warqaddan doodaha ka taagan iyo weliba mawduuca rasuul butros warqaddan uu ku adkaynayo waxaana mawduuca guud ee warqaddan labaad laynoogu soo koobay cutubka saddexaad aayadda siddeed iyo tobanaad waa baalka afar boqol shan iyo toban ee kitaabka ahdiga cusub waxaana rasuulku isagoo soo koobaya dulucda guud ee warqaddan labaad uu leeyahay sida tan laakiinse ku kora nimcada iyo aqoonta rabbigeenna ah badbaadiyaheenna ciise masiix isaga ammaano ha u ahaato haatan iyo weligeedba aamiin waxay inoo joogtay dhegaystayaal meeriska cutubka koowaad ee warqaddii labaad ee rasuul butros cutubka koowaad aayadda sagaalaad waa baalka afar boqol kow iyo toban waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan waayo kii waxyaalahaasu ay ka maqan yihiin waa indhala' yahay uu arag gaaban yahay oo wuxuu iloobay in dembiyadiisii hore laga safeeyey iminka rasuul butros wuxuu taabanayaa waxyaabo aad iyo aad innaga masiixiyiinta ah ahamiyad inoogu leh waana sida wehelnimo badan ay isaga nadiifin lahaayeen wax waliba ee halis ku ah socodkooda masiixinimo haddaba farxaddooda iyo miirla'aantooda ayaa ku abuuraysa aragtiyo ah in shaki uu ka galo inay badbaadeen iyo in kale rasuul bawlos ayaa isaguna taladan siinaya masiixiyiinta oo isaga oo canaananaya ayuu wuxuu ku leeyahay masiixiyiintii reer korintos sida ku qoran warqaddiisii koowaad cutubka lix iyo tobanaad aayadaha saddex iyo toban ilaa afar iyo toban waxaana qorninka quduuska ahi uu leeyahay sida tan soo jeeda iimaanka ku adkaada rag ahaada xoogooba wax kastoo aad samaysaanba jecel ku sameeya markii haddaba uu rasuul bawlos soo gunaanadayey warqaddii labaad ee reer korintos ayuu wuxuu leeyahay sida ku qoran cutubka saddex iyo tobanaad aayadda shanaad oo leh isjarriba inaad iimaanka ku jirtaan iyo in kale oo bal istijaabiya oo miyaydnan is ogeen in ciise masiix idinku jiro haddaydnan ahayn kuwa aan loo bogin haddaba warbixintaas rasuul bawlos waa mid qaraar waxaa rasuulku uu leeyahay bal is-imtixaama oo hubiya inaad iimaanka ku socotaan si bal aad ku ogaataan haddii nolol masiixa istaahisha aad ku nooshihiin iyo haddii aadan ku nooleen waxaana la doonayaa inaad garataan qaldaadkiinna oo aad ka gudubtaan haddii aad aragtaan inaad khaldan tihiin oo aadan nolosha masiixinimada ku soconin suuragal ma ahan inaad masiixisii ahaataan waxaa laga yaabaa inaad adiga isku qaadato nin masiixi ah balse ma haysid hubaasha ah inaad masiixi tahay haddii aad weli waxyaabo qaldan ku socoto nin masiixi ah ayaa maalin wuxuu igu yidhi masiixiyiin badan waxay aaminsan yihiin hubaasha ah in qofku uu yahay masiixi laakiin buu yidhi ma haystaan hubaashaasi sida ay u badan yihiin haddaba sida aan arkayo hubaasha qofka masiixiga ah waa yoolkiisa ama hadafkiisa nabaadiinada qudheedana waa tubta aynu ku joogno ama dariiqa aynu go'oonsannay rasuul butrosna wuxuu leeyahay waayo kii waxyaalahaasu ay ka maqan yihiin uu indhala' yahay oo arag gaaban yahay oo wuxuu iloobay in dembiyadiisii hore laga safeeyey qofkaasu wuxuu iloobay ama ilowsan yahay inuu badbaaday haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka koowaad aayadda tobanaad waxaa qorninku uu leeyahay sida tan sidaas daraaddeed walaalayaalow aad ugu dadaala inaad xaqiijisaan in laydiin yeedhay oo laydiin doortay waayo haddii aad waxyaalahaasi samaysaan weligiin ma turan turoon doontaan haddaba wuxuu rasuulku mar kale leeyahay ku dadaala inaad xaqiijisaan in laydiin yeedhay oo laydiin doortay waayo haddii aad waxyaalahaa samaysaan weligiin ma turan turoon doontaan haddaba wuxuu ula jeedaa rasuulku dabcan in qofku uu hubiyo inuu ku socdo dariiqa masiixinimada hubaasha ah in qofku uu yahay nin masiixi ah ayaa noqonaysa yoolkiisa waana shay aan la carqaladayn karin haddaba hubaasha ah inaad masiixi tahay waxaa carqaladayn kara nolosha aad ku nooshahay qofku hadduusan nolol daacadnimo leh ku noolayn oo uu haddana masiixi yahay wuxuu ka welwelayaa masiixinimadiisa oo ma haysto hubaal ah inuu yahay nin masiixi ah oo dhab ah oo walbahaar baa ku furan had iyo jeer inkastoo ay dhab tahay in masiixu uu sameeyey wax waliba ee uu ku badbaadinayo qofka haddana in noloshaada ay macno yeelato waa shay ay ahayd inaad ka shaqayso kaba soo qaad inaad tahay nin masiixi ah oo xaas keliya leh waxaa jiraya dhibaatooyin guurka ku imaanaya haddana haddaanan ka shaqaynin sidii guurka uu ku noqon lahaa mid wakhti waliba shaqeeya looma fadhiyo inuu guurku micno yeesho marka guurkaasi oo kale wuxuu ku dambeeyaa burbur iyo baaba isla sidoo kale noloshaada masiixinimo waa inaad ka lib keentaa baaqaaga iyo sidii ilaah uu kuu doortay oo ay kuu noqoto taasu hubaal waxaana lagaa doonayaa in nolosha masiixinimadu ay noqoto tubta aad ku joogto oo xagga qalbiga taas aad ka go'aansatay si markaasi aad ku garato inaad tahay mid ka mid ah carruurtii ilaah waxaa kitaabku uu leeyahay haddii aad waxyaalahaasi samayso ma dhici doontid waxaan wakhtiyo kala duwan la hadlay dad masiixiyiin ah oo tubtii masiixa dhowr jeer ku dhacay waxaase xiise leh inaanan la hadlin weli mid haysta hubaasha nabaadiinnada masiixa oo aan weli dembaabin waxay taasu ku caddaynaysaa in nolosha masiixinimadu ay tahay loolan haddaba nin waliba oo aan haysanin hubaasha masiixinimadiisa wuxuu la'yahay aasaaska rumaysadkiisa haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka koowaad ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadda kow iyo tobanaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan saas daraaddeed aad baa laydiin siin doonaa gelidda boqortooyada daa'imiska ah oo rabbigeenna ciise masiix oo badbaadiyaheenna ah waxaad ogaataan in rasuul butros aanu adkaynaynin maalinta sayidka samada lagula kulmayo laakiin wuxuu adkaynayaa imaanshaha masiixa si loo taago boqortooyadiisa dunida muxuu haddaba taas u adkaynayaa waxaannu ku arkaynaa aayadda afar iyo tobanaad oo aynaan weli gaarin in rasuul butros uu leeyahay waayo waan ogahay in dhaqso u imaanayso goortii aan jidhkan ka tegi lahaa siduu sayidkeenna ciise masiix i ogeysiiyey markaa rasuul butros isaga ma uusan dhowraynin maalinta sayid ciise masiix hawada lagula kulmi doono wuxuuse garanayay inaannu isagoo nool arki doonin wakhtiga sayidka hawada lagula kulmayo waayo sayid ciise masiix ayaa u sheegay inuu shahiid ahaan u dhiman doono wuxuu markaasi garanayay in wakhti aan dheereen uu dhigi doono ama ka tegi doono jidhkiisa ama macbudka ruuxa quduuska ah sida rasuul bawlosba uu ku sifeeyo jidhka masiixiyiinta haddaba waa qaab wanaagsan in qofi sidan uu ku sifeeyo dhimashada oo wuxuu leeyahay kol dhow ayaan macbudkan halkan uga tegi doonaa jidhkiisiibuu ku sifaynayaa inuu yahay macbud oo wuxuu eegayaa marka uu masiixa ka hor muuqan doono oo wuxuu ka hadlayaa boqortooyada masiixa ee zamanka ah wuxuu markaasi garanayay in isagu nolol uu ku gaaraynin wakhtiga masiixu hawada uu kula kulmi doono masiixiyiinta haddaan dhegaystayaal horay idinku sii wadno meeriska warqaddan labaad ee rasuul butros ayaannu iminkana idin akhriyaynaa aayadda laba iyo tobanaad ee cutubkan koowaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan sidaas daraaddeed aniga had iyo goorba diyaar baan u ahaan doonaa inaan waxyaalahan idin xusuusiyo inkastoo weliba aad taqaaniin oo laydinku adkeeyey runta aad haysataan haddaba maadaama uu garanayay rasuulku in wakhti dhow uu ka tegi doono masiixiyiintii wakhtigiisa ayuu dareemay in loo baahan yahay inuu ku dhiirogeliyo inay ku koraan nimcada intii ay ku jiri lahaayeen riyo dhalanteed ah oo ay iska dhaadhicin lahaayeen inay masiixa hawada kula kulmayaan berri ama beri dambe oo ay iloobi lahaayeen howshii masiixa dunida looga samayn lahaa waxaa jira masiixiyiin aan waxyaabo macquul ah ka hadlaynin oo hadalkoodu uu ku sallaysan yahay mucjisooyin iyo in cirka la riinjiyeeyo iyadoo weliba ay is-ilowsiinayaan howsha u taalla masiixiyiinta ee ay ugu markhaati furayaan masiixii sare kacay haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka koowaad ee warqaddan labaad ayaannu iminka idin akhriyaynaa aayadda saddex iyo tobanaad ee cutubka koowaad waxaana qorriinku uu leeyahay sida tan waxaa ila quman in in alla intii aan jidhkan ku jiro aan xusuusin idinku guubaabiyo wuxuu leeyahay in alla intaan jidhkan ku jiro waxaan doonayaa inaan idinla hadlo oo buu yidhi waxaan idin xusuusinayaa waxyaabahaas kore ee ah aqoonta masiixa iyo ahmiyaddeeda iyo in cibaadaysiga iyo dulqaadashada iyo iscelinta iyo naxariista lagu adkaysto weli horay buu u sii soconayaa oo wuxuu leeyahay rasuul butros sida ku qoran cutubka koowaad aayadda afar iyo tobanaad sida tan waayo waan ogahay in dhaqso u imaanayso goortii aan jidhkan ka tegi lahaa siduu rabbigeenna ciise masiix i ogeysiiyey wuxuu halkan rasuul butros inagu siinayaa waxyaalo masiixu uu isaga kala hadlay waana maalintii masiixu uu iyaga ugu sameeyey quraacda badda galili oo uu sare kacay wuxuu iyaga ku yidhi sida ku qoran injiilka sida yooxana uu u qoray cutubka kow iyo labaatanaad aayadaha siddeed iyo toban ilaa sagaal iyo toban waxaana sayidkeennu uu leeyahay sida tan runtii runtii waxaan kugu leeyahay markaad yarayd adigu waad guntan jirtay oo waxaad mari jirtay meeshaad doonayso laakiin markaad gabowdid gacmahaad kala bixin doontaa oo mid kalea kuu guntin doona oo wuxuu kuu qaadi doonaa meel aadan doonayn bal haddaba eeg sida yooxanaa amarka uu u bixinayo oo wuxuu leeyahay oo wuxuu waxaasi u yidhi inuu tuso dhimashaduu ilaah ku ammaani doono marka ay sidan tahay qidcada ku qoran cutubka labaad ee warqaddii rasuul butros ayaa lagu tilmaamayaa inay tahay qaybo ka mid ah kitaabka quduuska ah kuwooda ugu wanaagsan haddaba waxaa marar badan taasu ay i dareensiisay in rasuul butros warqaddiisan ay ahayd sida digri oo kale waxaanay warqaddanu xambaarsan tahay warbixinno ka hadlaya dhimashadiisa soo dhowaanaysa waana dardaaran macno weyn ku fadhiya inkastoo waxyaalo sidaasi loo sii sheego aanu weli ka hadlin ilaa iyo haatan haddii qof beenlow uu ahaa oo uu soo gaaro wakhtiga uu dardaarmayo looma fadhiyo dhegaystayaal inuu innaba ku hadlo hadal been ah waa wax la yaab leh in markii aynu qisooyinka kitaabka quduuska ahi ee shakhsiyaadka kala duwan aynu ka hadlayno uu dardaarankoodu noo yeesho ahmiyad aad iyo aad u sarraysa bal haddaan tusaale ka soo qaadanno kitaabkii koowaad ee bilowgii oo uu qoray addoonkii rabbiga ee muuse ahaa cutubkiisa sagaal iyo afartanaad ayaa waxaa ku qoran dardaarankii nebi yacquub oo ahaa kii dhalay laba-iyo tobankii qabiil ee reer banu israa'iil waxiyadaasi oo dhan haddaba waa la wada kaamilay waa kuwii quseeyey mid waliba oo wiilashiisii ka tirsanaa markii nebi muuse uu ogaaday in aanu gelaynin dhulkii la ballan qaaday oo uu ku dhiman doono buurtii la odhan jiray nebo oo ku tiilay dhulka reer mo'aab wuxuu soo uruursaday laba-iyo tobankii qabiil oo wuu barakadeeyey mid waliba oo iyaga ka mid ahaa intaannu dhiman ka hor oo wuxuu ugu duceeyey si la mid ah sidii nebi yacquub uu ugu duceeyey reer banu israa'iil yeshuuca ayaa isaguna markii uu da' noqday oo uu gartay inuu dhimanayo isugu yeedhay laba-iyo tobankii qabiil ee reer banu israa'iil oo wuxuu u soo jeediyey dardaarankiisii kama dambaysta ahaa wuxuuna ku booriyey inay reer banu israa'iil rabbiga raacaan oo wuxuu iyaga siiyey markhaati fur isaga uu iska leeyahay ama khibradihii uu kala kulmay rabbiga iyo naxariistiisii ugu dambayntii wuxuu ku yidhi sida ku qoran kitaabkii yeshuuca cutubka afar iyo labaatanaad aayadda shan iyo tobanaad sida tan aniga iyo gurigaygaba waxaannu u adeegi doonnaa rabbiga nebi daa'uud ayaa isna markii uu dhimanayey u yeedhay nebi sulaymaan daa'uud kii uu doonayey inuu dhaxlo wuxuu ahaa wiilkiisii la dilay ee absalom laakiin maadaama absalom uu dhintay wuxuu la dardaarmay nebi sulaymaan wuxuuna boqor daa'uud ku yidhi sulaymaan anigu waxaan marayaa waddadii dadka dunida oo dhammi ay ugu dambaynta mari lahaayeen nebi daa'uud haddaba sawir wanaagsan ayuu dhimashada ka bixiyey oo anigu garan maayo haddaba kan aad tahay iyo haddii aad magac leedahay iyo haddii kale laakiin waxaan kuu sheegayaa waddada aad ku socoto waxaana weeye in maalin maalmaha ka mid ah aad qaadi doonto waddada dadka dunida oo dhaniba ay mareen waana in aad tegayso shimiteere ama qabuuraha dadku haddaba ma jecla in loo sheegsheego inay dhimanayaan balse innaga oo dhan tubtaasi ayaannu ku sii soconnaa nebi daa'uud wuxuu iminka xilka ku wareejinayaa wiilkiisii nebi sulaymaan oo wuxuu kala dardaarmayaa inuu dhiso macbuudkii rabbiga wuxuuna reer banu israa'iil oo dhan ku adkeeyey inay wiilkan u noqonayo boqorka ay ku taageeraan dhismaha macbuudka markii uu la dardaarmayey wiilkiisa sida ku qoran kitaabkii koowaad ee taariikhaha cutubka sagaal iyo labaatanaad aayadda koowaad ee baalka shan boqol sagaal iyo afartan ee axdigii hore waxaa qoran sida tan markaasaa boqor daa'uud shirkii oo dhan ku yidhi wiilkayga sulaymaan oo ilaah keligiis doortay weli wuu yar yahay waana tabardaran yahay oo shuqulkuna waa weyn yahay waayo guriga nin loo dhisi maayo laakiinse waxaa loo dhisayaa rabbigii ilaaha ah markii aynu soo gaarno kitaabka axdiga cusub oo aynu dardaaranka isla eegayno ayaannu imaanaynaa ciiddii ugu dambaysay ee kormaridda masiixuna wuxuu u caddaynayaa xertiisa isagoo ku jira qowladii sare in wakhtigaas uu ahaa wakhtigii ugu dambeeyey ee ay jidhka ku arki lahaayeen ka hor intaannu dhiman oo uusan jir ammaanan ku sara kicin war maxay khudbadiisu ahayd mid caaqibo leh oo weliba xusuus mudan waxaan kaloo garanaynaa in rasuul bawlos uu dardaarmay sida ku qoran warqaddiisii labaad ee timoteyos cutubka afaraad aayadaha lix ilaa siddeed oo waa warqad yididiilo iyo farxadi ay ku laran tahay waxaa saaqay isaga ahmiyadda ay leedahay inuu ka hor muuqdo masiixa oo uusan kol dambe dhimasho arki doonin waayo haatan allabari ahaan baa lay bixinayaa oo wakhtigii aan tegi lahaa waa yimid dagaalkii wanaagsanaa waan dagaalamay oo tartankii waan dhammeeyey iimaankiina waan dhowray haddaba waxaa la ii dhigay taajkii xaqnimada oo rabbiga ah xaakinka xaqa ahu isiin doono maalintaas oo kaligayna ima siin doono laakiin kuwa muuqashadiisa jecel oo dhanna wuu siin doonaa haatanna waxaa rasuul butros uu leeyahay sida ku qoran warqaddiisan labaad cutubka koowaad aayadda afar iyo tobanaad waayo waan ogahay inay dhaqso u imaanayso goortii aan jidhkan ka tegi lahaa wuxuu haddaba garanayaa in wakhtigiisii dunidan uu haatan gabaabsi yahay ama uu soo dhammaaday waxaa qisooyinka kale ee aan kitaabka lagu qorin ay inoo sheegayaan in rasuul butros lagu dilay isku tallaabo iyadoo weliba madaxiisa hoos loo foorariyey waxaana ay u muuqataa inuu codsaday inaan loo daldalin sidii sayidkiisii loo daldalay oo kale oo isaga madaxa loo foorariyo wuxuuna dhintay iyadoo madaxiisu uu hoos u jeedo markii haddaba simon butros u lahaa waxaa yimid wakhtigii aan jidhkan ka tegi lahaa ayaa erayga uu u isticmaalay jir wuxuu noqonayaa giriig ahaan skenoma wuxuuna macnuhu noqonayaa teendho lagu hoydo ama taambuug haddaba rasuul butros iyo rasuul bawlos ayaa waxay jidhka ku sifayn jireen sida taambuug ama macbud rasuul bawlos wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddii labaad ee reer korintos cutubka shanaad aayadda koowaad markaasoo uu lahaa isagoo jidhkiisa ku macnaynaya sida teendho oo kale wuxuu yidhi sida tan waayo waxaannu ognahay haddii gurigeenna dhulka ee taambuugga ahu uu dumo inaynu ilaah xaggiisa ku leennahay dhismo mana aha guri gacmo lagu sameeyey waase mid jannooyinka weligii ku jira haddaba jidhkayaga aadamiga ahi waa mid tabar daran innaga oo dhammina waynu garanaynaa markii aynu dhimanno haddaba waa jidhkan waxaa dhimanaya oo wuxuu ku noqonayaa dhoobadii dhulka sidii ilaahba uu inagu xukumay ilaah wuxuu ka sameeyey awowgeen aadan ciidda dhulka waxaa jidhkeenna ku dhex jira sheeyo laga helo ciidda ama dhoobada dhulka erayga dhimashada loogu isticmaalay gariig ahaan waxa weeye ama uu la mid yahay sida qof sariirtiisii aaday oo kale waxaa jira kuwa dunideenna ku nool oo rumaysan sida in nafsaddu dhimato balse taasu dhab ma ahan waxaa dhinta waa jidhka bini'aadanka oo nafsadduna dhimashada ka soo sarakici mayso waayo iyadu maba dhimanayso waase jidhka waxaa dhimashada laga sara kicinayo haddaba ereyga sarakicid wuxuu quseeyaa jidhka ereyga sarakicid ayaa gariig ahaan wuxuu noqonayaa anastasis oo macnuhu uu yahay in qofku uu saro kaco waxa sara kacayana waa jidhka ee ma ahan nafsadda waxaannu haddaba dhegaystayaal haatan soo gaarnay maaddo kale waxaana weeye awoodda qorniinka iyadoo looga markhaati kacayo waxyo la kaamilay balse aynu haddaba arrinkaasi isaga ah idinku caddayno ayaannu iminka la soo baxaynaa dhegaystayaal warqaddii labaad ee rasuul butros cutubka koowaad aayadda shan iyo tobanaad waxaana rasuulku uu leeyahay sida tan waxaan ku dadaali doonaa inaad tegiddayda dabadeed mar kastaba awooddaan inaad waxyaalahan xusuusataan wuxuu leeyahay kadib tegiddayda oo ka macno ah dhimashadayda wuxuu ka tegayaa jidhkii ama taambuuggiisii halkaasoo nafsaddiisu ay ku jirtay wuxuuna isaga siibayaa sida shaati oo kale oo wuu ka soconayaa iminka ereyga baxniin ama tegis ayaa wuxuu ka micno yahay in dhimashadu aanay ahayn ugu dambaysta qofka markii reer banu israa'iil ay ka soo baxeen dhulkii reer masar ayaa masriyiintu waxay la noqotay in reer banu israa'iil ay tageen ama ay u dhammaatay balse reer banu israa'iil waxay bilaabeen socod ama geeddi dheer oo ugu dambaystiina waxay yimaadeen dhulkoodii ilaah oo u ballanqaaday taasoo reer masar ay ka shakinayeen markii hore oo waxay la ahayd in reer banu israa'iil cidlada ay ku baabi'i doonaan rasuul butros isagana dhimashada wuxuu u qaadanayaa sida geeddi socod dheer oo ugu dambaysta lagu hor imaanayo sayid ciise masiix wuxuu rasuul butros leeyahay inaad mar kasta awooddaan inaad waxyaalahan xusuusataan habeen dambe ayaannu horay idinku sii wadi doonnaa meeriska cutubka koowaad
siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kala maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e dhegeystayaal haddii aad doonaysaan inaad mar kale dhegaysataan barnaamijka fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g halka sare waxaad ku arkaysaa markii aad gasho language ama luuqadda waxaana dooranaysaa soomaali haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo w w w t t b t w r o r g ama haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab deg deg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sariyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin